ciid mubaarak ah halkani waa washington laanta af soomaaliga eh idaacadda v o a oo ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
wanaagsan dhegaystayaal waa jimce shan iyo tobanka bisha juun labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda caawa waxaa idiin daadaheynaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad idaacaddeena ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah geyga soomaalida ee geeska afrika oo maanta cirifka cirif si nabadgelyo ah looga ciiday madaxdana bulshada ugu baaqeen in ay adkeeyaan midnimada iyo nabadgelyada iyadoo madaxweynaha somalilan muuse biixi uu isna sheegay in somalilan ay diyaar u tahay khilaafka dariskeeda kala dhexeeya wadahadal in lagu dhammeeyo bini'aadamku meeshuu joogaba uu iskhilaafaa wuxuu ku dhammaystaa wadahadal iyo nabad dalalka jaarkaa nabad baan ugu baaqaynaa colaad iyo tafalaan midna kuma jirno geyigan geeska afrika maanta colaad uma baahnaa dagaalyo colan soomaali way ka soo daashay
sidoo kalena waxaannu idiin haynaa barnaamij gaara oo ku saabsan munaasabadda ciidda
ciida ciyaara oo ciyaara intaasi oo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida
iyadoo dibadbaxyo lagaga soo horjeeda in la kala qaybiyo waalidiinta iyo caruurta maraykanka soo gelaya ay ka dhaceen meelo ka mida waddankan maraykanka ayaa xubno ka mida aqalka koongareeska ee xisbiga jamhuuriga waxay diyaarinayaan shuruuc cusub oo ku aadan soo galootiga taasoo meesha ka saari doonta in la kala reebo caruurta iyo waalidka dhalay maraykanka sidoo kale waxay qorsheynayaan in dib uu u furaan xarun markaasi hoy looga dhigi jiray caruurta dadka soo galootiga ah sharcigan oo uu soo diyaariyey afhayeenka ah aqalka koongareska paul ryan ayaa sharci dejiyayaashu waxay leeyihiin caruurta kasoo gudba xadka ee la socda waalidiintooda waxaa keliya ee loo sii dayn karaa waalidkood xitaa haddii taasi ay ka dhigayso in qoyska ay wada galaan xarunta lagu sii haya dadka paul ryan ayaa khamiistii shalay sheegay inuu kasoo horjeedo in la kala reebo qoysaska aan sharciyada wadan ee maraykanka kasoo gelaya dhinaca xadka maalintii saddexaad ayuu galay dagaalka isbaysiga sacuudiga uu hogaaminayo oo uu ku doonayo in maleeshiyada xuutiyiinta ay ugu qabsadaan magaalada xuduuda ee dalkaasi yemen isbaysiga carbeed ayaa wuxuu doonayaa in xuutiyiinta ay ka go'doomiyaan dekedda keli ah ee ay adeegsadaan oo ah dekedda magaalada xudayda hay-adda human rights watch ayaa ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in cunuqabateyn ay saaraan dhammaanba dhinacyada ku lugta leh dagaalka hadday isku dayaan inay ishortaagaan gargaarka bini'aadminimo ee loo wado dadka rayadka ah sara ley watson oo ka tirsan hay-addaasi ayaa waxa ay sheegtay in ciidanka xulafada iyo kuwa dagaalyahaniinta ee xuutigaba ay labaduba sameeyeen xadgudubyo dhinaca dagaalka ah khamiistii ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya yemen in ay albaabada furaan una furaan shaqaalaha hay-adaha caalamiga ah ee raba in ay caawiyaan dadka magaalada xudayda oo lagu sheegay tiradooda in ay gaarayso lix boqol oo kun oo ruux saraakiil ka tirsan milatariga maraykanka ayaa sheegay in duqeyn dhinaca cirka ah oo ay ka sameeyeen gobolka kunaar ee dalka afghanistan ay ku dileen hogaamiyihii daalibaanka bakistan sarkaal maraykan ah oo qariyey magaciisa ayaa v o eda u sheegay in weerar ay habeenkii arbacada diyaaradaha droniska maraykanka ka fuliyeen gobolka ku yaala xuduudda bari ee afghanistan bartilmaameedkiisuna uu ahaa mullah faslullah oo ah hogaamiyaha baxsadka ah ee kooxda la mamnuucay ee tahriig ee daalibaanka bakistan mullah faslullah ayaa markii la weerarayay wuxuu ka sii baxayay xarun militari oo lagu magacaabo bajaaya markaas wax yar ka hor intii aaninta aan la gaarin saqda dhexe kadib markii uu ka qayb galay casho sharaf loo sameeyey isaga iyo hogaamiyaal kale oo ka tirsan daalibaanka bakistan weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale la xaqiijiyey inay ku dhinteen shan sargaal oo ka tirsan kooxda daalibaanka bakistan ilowaradyo dhinaca sirdoonka oo ku sugan bakistan ayaa v o e da u xaqiijiyay maanta in weerarka loo adeegsado droonka uu ka dhacay degmada buuraleyda ah ee lagu magacaabo marawara oo ah degmo isku xirta gobolka kunaar ee afghanistan iyo dalka bakistan ma jira weli wax war ah oo kasoo baxay dhinaca kooxda daalibaan oo ay ku xaqiijinayaan ama ku beeninayaan warka sheegaya in la dilay mullah faslullah
dunida islaamka ayaa maanta waxaa lagu xusay dabaaldega ciidulfitriga kadib markii muslimiintu ay soo dhammaysteen waajibaadka soonka ee bisha ramadaan magaalooyinka soomaalida ee geeska afrika ayaa waxaa si wada jir ah oo nabadgelyo leh looga ciiday madaxweynaha somalilan muuse biixi oo xuska ciidda hadal ka jeediya ayaa waxa uu sheegay in somalilan ay diyaar u tahay in wada hadal ay ku dhammayso khilaafka kala dhexeeya dariskeeda sagal muuse ayaa warbixinta noogu soo dirtay hargeysa
kumanaan kun qof ayaa saaka hirti waa beri u dareeray si ay usoo tukadaan salaada ciidda wadooyinka magaalada hargeysa ayaa ahaa qaar si weyn u camiran oo dadka wejiyadooda aad ka dheehanayso munaasabada ciidda awgeed iyagoona ku labisnaa labisyo kala duwan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa kala qaybgalay munaasabada ciidda isagoona kula tukaday dadweynaha masaajid ku yaala magaalada hargeysa haddaynu nahay somalilan waxaynu caalamkao dhan kula dhaqmaynaa wanaag iyo nabad wixii dhexdeena khilaafana waxaan ku dhammaysanaynaa nabad bini aadamku meeshuu joogaba wuu iskhilaafaa wuxuu ku dhammaystaa wadahadal iyo nabad dalalka jaarkaa nabad baan ugu baaqaynaa dunyo dhana nabad baynu kula dhaqmaynaa wixii khilaaf naga dhexeeya qaran ahaan ama dowlad ahaanna nabad baan ugu baaqaynaa colaad iyo tafalaan midna kuma jiro geyigan geeska afrika maanta colaad uma baahnaa dagaalyo colad soomaali way ka soo daashay somaliland nabad bay ku dhaqantay nabad bay ku dhisantay deriska nabad bay u dhawaaqaysaa gudaheedana nabad bay ku dhammaynaysaa wixii khilaafeen jira
guddoomiyaha xisbiga macaaridka ucid injineer faysal cali waraabe oo ka faa-iideysanaya munaasabadda ciidda ayaa fariin u diray dhammaanba ummadda isagoona sheegay in gargaar loo fidiyo dadkii dhowaan ay duufaanada ku dhufteen hambalyo hambalyo baan leenahay ciid mubaarak waxaan u diraynaa ciid mubaarak hambalyadii ciidda muslimka meel kastoo joogaanba dadkeenii ay ku dhacdeen masiibadu duufaantu waxaa la yidhi kun iyo lix boqol iyo afartan reer ayaa beerahoodii baaba'een baa layidhi oo ay noqday bacaad dadkaasi waxa u baahan yahay gargaar dadkeenu wuxuu naqaanaa xun baynu naho marka hore waanu carranaa kabacdi waa iska shuuqnaa waxa weeye in dowladdiina waa tan madaxweyne ku-xigeenkaya waxa weeye in dadkaas loo gurmadaa beerihii si ugu soo ceshan lahaayeen kamida dadweynaha ciidayey ayaa farxadooda la wadaagay v o e marka hore waxaan salaamaya hooyada iyo aabbahay marka xigtana waxaan salaamaya inta muuqaygii araggayga ba garanaysa marka xigtana waxaan salaamaya cid kasta oo aniga ay garanaysa aadna waan faraxsana waa ciid mubaarak baan leeya waxaan salaamayaa hooyada iyo aabbahay iyo walaalaha iyo iyo ciddii waalidiya ciid wanaagsan ago cabdikariim waxaan salaamayaa qoyskayga iyo intaa hageeso ku nool waxaan leeyahay ciid mubaarak
sagal mustafa xasan nuur v o e hargeysa
dhinaca kalena magaalada muqdisho inkastoo ay wadooyinka qaarkood ay xiran yihiin taasina ay saamayso isku socodka dadka haddana dadka muqdisho ayaa si weyn waxay u xuseen munaasabada ciidda madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in dowladiisa ay dadaal ugu jirto inay ka adkaato kooxaha argagixisada saynab abuukar ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada muqdisho
madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay weheliyeen ra-iisul wasaare kheyre qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kumanaan dadweyne ah kala qayb galay maanta salaada ciidda masjidka isbahaysiga islaamka isagoo hambalyo u diray guud ahaan shacabka soomaaliyeed wuxuuna madaxweyne farmaajo oo jeediyey khudbada ugu talagalay munaasabada ciidda uu si gaar ah diiradda ugu saaray amniga dalka gaar ahaan magaalada muqdisho waxay dowladdu ka shaqaynaysaa sidii ay uga hortegi lahayd falalkaas argixisnimada leh ayna ku yaran lahayd ee dhibaatooyinka shacabka soomaaliyeed ee uga imaanaya dhibaatooyinka uga imaanaya argagixisada madaxweynuhu waxa uu sheegay in amniga muqdisho ay caqabad ku yihiin ururka al-shabaab wuxuuna shacabka soomaaliyeed ka dalbaday in ay la shaqeeyaan ciidamada si looga hortago weerarada al-shabaab nabadgelyadana wax looga qabto waxa ay dowladdu ka shaqaynaysaa sidii magaaladan ay ugu soo dabaali lahayd ammaan iyo xasilooni waa loo baahan yahay wada shaqaynta ciidamada qalabka sida iyo shacabka soomaaliyeed qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqma degmooyinka magaalada muqdisho ayaa waxay dhankooda salaada ciidda ku dukadeen masaajidada kala duwan ee magaalada muqdisho qaar ka mida oo aan la kulanay dadka muqdisho ayaa ka hadlay dareenkooda farxadda ciidda inkastoo ay jireen kuwo culayska dadweynaha kasoo food saaray xadidaada dhaqdhaqaaqyada ka hadlay si qurux badan oo nadaamlahan ku tukanay alxamdulilah wax dhibaataa ma arkin si amnigaan ku soonnay anigoo ah sada cabdi xuseen waxaan ku iidhnay masaajidka marwaas saaki ciidda waa alxamdulilah si wanaagsan aan u ciidhnay haddana waxaan diyaarunahay inaan damaashadka ciidda sii wadana xaaladda magaalada inkastoo amniga aad loo adkeeyo wallaahi waadooyinka way xiran yihiin laakiin qof walba halku joogunbuu ku ciidayaa sooma intaas unbaan kusii ciidaynaa magacaygu waxaa lalaa axmed maxamed mukhtaar waxaan ka imaaday degmada afgooye inkastoo waddooyinka iska xiray magaalada muqdisho aan u soo ciidaystay saakay salaadda waxaan ku soo dukanay degmada afgooye marka run ahaantii magaalada markaas oo galayna xoogaha waddooyinka aaday nugu dhib badnaayeen rafaad badan iyo barbaleen badan waan lugaynaynaa xaaladdana caadi ma ahan dowladda marka waxaa ku codsanaynaa inay waddooyinka noo furaan magacaydu waa firdowse cabdulaahi cilmi waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan u hambaliyeynaa ummadda soomaaliyeed waxaan u hambaliyeynaa kullo acam oo anto baqeer waa cabdiraxmaan jeelaani maye runtii aad baa looga ciidaya magaalada muqdisho tan iyo subaxii wixii ka dambeeyey tan markii xalay la shaaciyey in ay maalinta jimcaha ciid tahay waxaa weeyaan diyaargarow baa lagu jiray maantana ilaah baa ciiddii samasamad nagu gaarsiiyey ammaanka muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey inkastoo aad loo ciiday meelo badan haddana wadooyinka magaalada muqdisho qeybo ka mida ayaa xirnaa dad badan oo u dabaaldegaya munaasabadda ciidda ayaa sheegay in culeyska ka jira magaalada uu saameyn ku yeeshay in ay gaaraan goobihii ay u baahnaayeen saynab abubakar maxamed v o a muqdisho deegaanada gobollada shabeellada hoose baay iyo bokool ayaa iyaguna maanta laga dabaaldegay xuska maalinta ciidda dadka ku nool dhulka ay haysto kooxda al-shabaab ayaa dhinacooda iyaguna ciiday warbixintan waxaa baydhabo noogu soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh kumanaan dadweynaha magaalada baydhabo ayaa salaada ciidda ku dukaday garoonka kubadda cagta dhaktar ayuub ee magaalada baydhabo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa salaada ciidda kula dukaday shacabka garoonka dhaktar ayuub waxaana dadka shacabka ee garoonka ku dukaday wejiyadooda ka muuqday farxad iyagoona isku madxabeynayey kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ahna wasiirka amniga koonfur galbeed xasan xuseen xasan eelay ayaa la hadlay shacabka uu la dukaday wuxuuna kula dardaarmay in amniga laga wada shaqeeyo ummada islaamka ee meelwelbiyo goobta inaanu aan erno ciid mubaarag ciid mubaarag ciid mubaarag ummada soomaaliyeed dhammaanteena wali faraane iniliis cafiyo maadaama bil ramadaan ha dhammaatay geeka maalingiida eeta cid alle cid wale inay isqabto ummadun soomaaliyeed inay iscafiido meelwelbiyo roobtu ilaahayna walay warsadaane ummadun in ilaahay dhibka ku saaro cadowga khawaariijta ee dalkun iyo dadkun dhibka kahayona walay ilaahay inku tuganayna ummadunka qobada ciidamadana dhammaantiya soomaaliya meelbiyo roogaan walay rajeena insha allahu tacaala inayo juhdi geliyaan qaar ka mid ah shacabka magaalada baydhabo ee ciidaya ayaa muujiyey inay ku faraxsan yihiin si nabad ah in salaada ciidda ay ugu dukadaan garoonka kubadda cagta dhaktar ayuub shacabka iyo ummadda soomaaliyeed ee ugu dhaqan deegaanka koonfur galbeed wallahi cid wanaagsan waa ciiddii ugu horeysay aan ku ciido soomaaliya gaar ahaan magaaladan baydhabo waan ku faraxsanahay ciidan cideeda waxaan joogay nairobi ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana goobta lagu dukanaya salaada iyo wadooyinka muhiimka sugayay ciidamada booliska dowladda federaalka iyo ciidamada ethoobiya oo qayb ka ah kuwa amisom ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya dhinaca kale waxaa maanta si weyn looga ciiday deegaanada ay maamulaan kooxda al-shabaab degmada ufurow ee gobolka baay waxaa fagaaro ku yaala isugu soo baxay boqolaal dadweyne oo salaada ciidda ku dukaday waxayna qaar ka mid a dadkaasi oo khadka telefoonka igula soo xidhiiray ii sheegeen inay aada u faraxsan yihiin islamarkaana si nabada ay ku ciideen degmada tayable ee gobolka bokool ayaa ka mid ah deegaanada shabaab ay maamulaan oo si weyn maanta looga ciiday waxaana degmadaasi masaajidada ku yaala laga maqlaya takbiirta iyadoo dadkana xaafadaha iyo wadooyinka ay isugu marxabeynayeen deegaano kale oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan oo kooxda al-shabaab ay maamulaan ayaa maanta sidoo kale laga ciiday ciidan ayaa u muuqanaysa in laga siman yahay iyadoo dhammaan deegaanada koonfur galbeedna si weyn looga ciiday mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo ciid wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan haddana kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu ugu talagalnay xuska maalinta ciidda waxaa soo diyaariyey halkanna si wada jira uga soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey iyo jaamac buulo jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka aanu ugu talagalnay ciidulfidriga dhammaantiin dhegaystayaal ciid mubaarak ayaannu idin leenahay barnaamijka waxaa noogu martay ah fanaaniin nagala qaybgelaya islamarkaana ciid mubaarak leh qoysaskooda iyo eheladooda iyo asxaabtoodaba waxaa kale oo ina nala soo xiriiray oo nasiib u yeeshay inay salaamaan islamarkaasina ay dhahaan ciid wanaagsan qoysaskooda iyo eheladooda dhegaystayaasheenna iyagoo jooga meelo kala duwan
aanu ku horrayno fanaaniinta maanta nagala qaybgalaya barnaamijkeenna ciidda waxay kale yihiin aamine faarax fu'aad axmed ilka case oo jooga jabuuti cabdirisaaq axmed faarax gaadaco xuseen shire jaamac ciyaar jecel oo jooga london ibraahim xasan daandurey waa ku salaamayaa horta marka ugu horraysa aqoon weynna waa isku leenaho waa nagii xaafadii madiina ee sharafta lahayd ee xamar isla deganayn londonna waa nagii isku kulanay oo aad iyo aad baan kuu salaamaya waxaan ku leeyahay adiga iyo ilmahaaga iyo faamiligaaga ciid wanaagsan ayaan ku leeyahay jaamac ciid wanaagsanaan ku jaamac buulle jaamac faraslana waxaan leeyahay ciid wanaagsan isagana fanaaniinta sharafta badan ee qiimaha leh ee aan aadka taageeraha ugu ahay ee meesha ku jirtana waxaan leeyahay ciid wanaagsan ayaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed ciid wanaagsan waxaan u wareegaynaa jabuuti aamina faarax ayaan ku hormaraynaa aamina ciid wanaagsan ciid wanaagsan walaalo cabdisaaq gaadaco iyo london ciid wanaagsan dhammaanteen walaalkeen ibraahim xasan garabey daanduray maasha allah beri samaadkii aan soo xasuustay iyo sidii waagii xaaladdu ahayd kulligiin iyo jaamac buulle iyo aamino xuseen shire waaad kulli waxaa leenahay kulligeen ciid wanaagsan baa ayaan leenahay kulli caam wa antum bilkhayr waxaa kaloo barnaamijka ciidda nagala qaybgelaya isaguna fu'aad axmed maxamed oo fu'aad ilka case loo yaqaano fu'aad soo dhowow ciida mubaarak ayaan ku leenahay ciid mubaarak fuaad dhammaantiinba way salaamaya waxaan ku horaynayaa xuseen baryahan funka ee laguma maqlin laakiin jacaylka ka sikaan is idhi ma suuroobay sabaa la yidhi ka waran marka ugu horraysa su-aasha horta aad igudisa fanka ku saabsan fanka waxa weeye horta dhiyahow anugu hadda fan ninka baxay ma yihi laakiin waxa weeye mar haddii mararka qaarkood dee wax faamiliga ku saabsan ay ugu yimaadaan ama xoogaagaha iska jirjira maahane wax hadda fan ka baxayin oo aamuskaasna ma leh waxaana dee sidoodaba waxa loo baahan yahay mararka qaarkood in maaragtay wax kala la qabto uun maaha fanku sidiisaba oo wax hobbiya oo qofka fanaanka ahi waan isla wada ognahay kulligeen inu qofka fanaanka ahi magaca maahana dee wax de si kalaa oo jira ma lahan marka taas haddaan ka baxo heestaas suleeqa la yidhaahdo hadda aada xustay waxaa horta sameeyey nileeda cabdiraxmaan xasan macalin guduule oo saaxiibkay ah laxankeedana jooglaa sameeyey waa hees muslim markaan anigu qaadaya xadaha aad ugu raaxaysto
jacaylka ka sikaalisi ma soconaysaa layiri siriiqda ka baxbaanisi maba siinaysaa layiri kusayri badaasi sidaa maaha layiri jacaylka ka sikaalisi ma soconaysaa layiri siriiqda ka baxbaanisi maba siinaysaa layiri kusayri badaanisi sidaa maaha layiri
xuseen eh, shire jaamac yaar jecel eh, ciidda yaad salaamaysaa oo aad halkan leedahay ciid mubaarak ciid ciidda waxaan salaamayaa horta dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ayaa ciid wanaagsan baan leeyahay waxaan kas- kaloo salaamayaa dhammaan fanaaniinta iyo abwaan ayaan salaamayaa wariyaasha waxaan salaamayaa dhammaan reer shire ciyaar jecel iyo waxay dhaleen waxaan salaamayaa hooyaday dhiiran dhorre eh, iyo hooyooyinkii kale oo aabbahay eh, uu qabi jiray oo dhan meelay joogaanba ayaan salaamayaa Eh, adinkana hadda labadiina qaas ahaana waa idin salaamayaa oo aad baad u mahadsantihiin inaad maanta aan isla ciidnoon isla isla googoosanno ciid mubaarakan ku leenahay annagana ciid mubaarak markan waxaan eh, aadaynaa jabuuti Eh, waxaan u baaqayaa eh, fu'aad fu'aad ciid wanaagsan ciid wanaagsan walaal waxaa eh, qadkana ku jira aamina oo iyadana reer jabuuti ah eh, heesana aad wada qaadaan aamina ciid wanaagsan adigana ciid wanaagsan walaalo ciid wanaagsan waxaa eh, dabcan laydinku xusuustaa labadiinaba fan eh, qoto dheer oo caan ah oo maslaxiyad iyo weliba isugu jiro qaraami labadaba Eh, waxaan jeclahay en, en, aaminay inta aadan salaamaha gelin inaad heesahaada mid ka mid a aad miro naga maqashiis waxaan ku maqashin heestii markaan in- in jabuuti ruwaadii u horeysaan ka dhigay heeskii ugu horreeyeen ka qaaday aan ku daawadayslaa ii horjoog baa laydhaa waa waa In- heeskaasaan kuu qaadi walaalo anigaaba isu maleeyey moogta
inay sidaa tahayba kasoo qaad aan ku daawaday In- waxaa heestaa sameeyey aadan cilmi qooryare midhaha laxanka waxaa le cabdiraxmaan cali xirsi In- anigaa ku qaadaya waan kuu bilaabaya walaalo Samee hilibkaygi faraxow ninba hooga dhiman anoo hibanay waxi hadhay isantinay haddana ku hafroobay caashiqa caashiqa ku hafroobay caashiqa caashiqa aan ku daawaday sidaa ii horjoog sidaa ii horjoog aan ku daawaday sidaa ii hor intaasaa igaga filan baan ku filayaa.
alla yacisig alla yacisig
aamina waa mahadsan tahay waa usoo noqon doonaa ah, fu'aad ilka case heese fara badanoo waxaad qaadaa kelikeliya iyo kuwa aad fanaanin la qaadayso heesteed isleedahay waa ku habboonaan lahayd oo aan dhegeystayaasheenna u cayaaraynaa ciidan horta daamtul ciid mubaarak kowdhe heeskalu soo qaban lahaa wuxuu wuxuu yahay maanta aan usoo doono ciidda bayd ma naga maqashiin kartaa fu'aad waan kaa waan kaa maqashin iwaad quruxeygugaasu
hanuunayay kuwa maani inaabti markaan ku eego ilayshaai iftiimaay rubaadiyoba raacay midkiidmada ayaan leey ah ah intaas ayaa naga badan fuad ha allah yarxamu waxaa sameeyey aboonkii xasan cilmi ayaa lahaa heeska laxanka iyo muusigana laxanka waxaa leeyahay cabdirawl qashiile muusigana cajiis baa leh
maasha allah allaya cisig allaya cisig marka eh, waxaan rabnaa fu'aad iyo aamino salaantiin iyo ciidda fu'aad ku horee yaad salaamaysaa waxaan salaamayaa madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar gelle iyo marwadiisa khasre maxamuud xayd ayaan leeyahay ciid mubaarak dadweynaha reer jabuuti oo dhan iyo wixii soomaaliya adduunka jooga oo dhan dhammaantoodba waan salaamaya waxaan kale salaamayaa ciyaalkayga kuwa boorama jooga kuwa carabsiya jooga kuwa jabuuti jooga kuwa jooga senegaal way badan yihin kuwa holaan jooga intaba wada salaamaya annagana ciid mubaarak ayaan ku leenahay fu'aad ilka case aamino faarax aye waxaan salaami doonaa marka u horeysa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele ooradiisa khasre maxamuud dhammaan dallaankooda walaalahay wax alliya waxay jabuuti ku nool ummad oo dhan baan leeyahay ciid wanaagsan maadaama aan ahay fanaanad soomaaliyeed oo codkeeda la wada garanayo oo difoosayaal badan leeyahay oo i taageera salaantayda soomaali kama wada tegi karo meel kastoy joogaan baan leeyahay ciid wanaagsan bashbash iyo barwaaqo iyo nabad aan ku ciidno maasha allah maasha allah v o maasha a siday u dhan tahay dhammaan wariyayaasheedana waa salaamaya wariyayaasha soomaaliyeed oo dhan baan salaamaya waan waan waana kaa- jecel lahay waan kaa- waan waanilewaa kaa guddoonay aamina allaya cisig cabsaa gaaduco ayaa nagala jooga waa beri inkastoo eh, eh, london hadda aad ku sugan tahay cabsa marka hore ku horee ciiddaada yaad salaamaysaa een horta ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan ciideeda ilaahay caafimaad iyo cimri dheer ha nagu gaarsiiyo iyo nabad iyo barwaaqo dhammaan soomaali meel kasta ay joogta soomaaliya oo dhan baan salaamayaa adinka wariyaashaana waa idin salaamay ciid mubaarak waxaan kaloon ciid mubaarak leeyahay fanaaniintii waa beri intii ka nool carruurtayda afartayda carruura oo london ku noolla waan salaamayaa sabra iyo sumayo iyo bilaal iyo shirwac waxaan leeyahay ciid mubaarak ayaan leenahay dhammaantiin ummadda soomaaliya adinka ibraahim daaduri iyo jaamac iyo v o d oo dhanna waxaan leeyahay caasho cuud ciid mubaarak Eh, ciid mubaarak ayaan anaguna ku leenahay eh, beryahan heese cusub oo soo saarta ibraahim ayaantan heesi fanki waa xoogaha waa ka yar nastay heese waa buuxaan heese badan waan hayaa laakiin kuwii horaaba ka tira badanoo maaragtay oo heeseed isdhihi lahayd waa ku habboonaa lahayd in maanta la saaro ciidda walba heesihii heesahii waa badan yihiin ibraahimow waa v o dana waa haysataa laakiin heesta la yihahdo indhaha nuurka araggiyo ilayskii noloshay adigaana adduunya efka kugu jeclahay oo uu laxanka sameeyey laxanka weyn jim sheekh muumin ereyadana uu sameeyey maxamed faarax anugu heestaas ayaan dooray heesta waxaa ereyada ku bilaabaysa ibraahimow indhaha nuurka araggiyo ilayskii noloshay adigaan adduunyo ifka kugu jeclahay jecelahay ifka kugu jecelahay adigu ibraahim warkaas intaa yar baan kaga qaaday nuurka aragiyo ilayskii noloshay indhaha nuurka aragiyo ilayskii noloshay adigaan adduuniyo ifka kugu jeclahay jeclahay ifka kugu jeclahay jeclahay ifka kugu jeclahay indhaha nuurka aragiyo ilayskii noloshay indhaha nuurka aragiyo ilayskii noloshay adigaan adduuniyo ifka kugu jeclahay jeclahay ifka kugu jeclahay jeclahay ifka kugu jeclahay intaan dunida joogi waana ku ogsoonahay waana ku ogsoonahay sidaadii addeecde arxankiyo kalgacalka mukaygu hayse intaa dunida joogi waana ku ogsoonahay waana ku ogsoonahay sidaadii adeecday arxankiyo kalgacalka mukaygu hayse adigana asluubtiyo
adigana asluubtiiyo ixtiraamka gobonnimo waa waxaan asaaga aadmi kaaga doortee sideen kugu iloobaa buu yidhi gaadaco aanu halkaa ku dhaafno dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka khaaska ah ee ciidda ciid wanaagsan ayaannu idin leenahay ibraahim xasan daandurey jaamacow fanaaniinta barnaamijka noogu martida halkaasi ha inuu joogaano sidaas sheegtay ciid ayaannu ku jirnaa dhegaystayaasheenna waxaan leenahay ciid mubaarag meel kastoo ay joogtaan
magaala ducayn aynbacay weeyo lawada cararsida ciyaalkiyo magaala ducayn aynbacay weeyo lawada cararsida ciyaalkiyo
haatanna ibraahimow waxaannu jaleecaynaa kaalintii dhegaystayaasheenna oo iyaguna ka qayb qaadanaya barnaamijka khaaska ah ee ciidda dhegaystayaasha ayaannu u gacan haadinaynaa dhegaystaha ugu horreeya magacaagii meeshaa joogto magacii waa isxaaq macan cali haashim jooga magaalada muqdisho dhammaan ummadda islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan anigoo ah isxaaq macan cali haashim jooga magaalada muqdisho ummadda islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan si khaas waxaan u salaamayaa dhammaan ahalkeyga oo jooga soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaan si khaas u salaamayaa v o eda oo maanta ii suurtagelisay inaan dhammaan salaamo ummadda soomaaliyeed isxaaq aad ayay u mahadsan yahay haye ciid mubaarig dhegeyste ku soo dhowow magacaaga ku bilow iyo meeshaa joogto waan ku dhowahay magacaygu waa cali yuusuf xasan oo jooga malaysiya ciid wanaagsan aad baan idin salaamayaa v o a iyo dhammaan dhegeystayaasha ciid wanaagsan waxaan ciidda hambalyada la wadaagayaa familkeyga haas ahaan hooyaday saynab geesi afrax iyo aabahey yuusuf xasan maxamed oo muqdisho jooga sidoo kale waxaan la wadaagayaa walaalahayga oo dhammaan kala jooga adduunyada dacaladeeda khaasatan walaalkeyga iga weyn cabdullaahi yuusuf xasan oo jooga sweden iyo xaaskiisa waxaan sidoo kale la wadaagayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ciidan ciiddeeda waxaan leeyahay samad iyo barwaaqo aan ku wada gaarno كل عام وأنت بخير بان كلنا هاي عيد وناكسن دقيست كلا أيها داندوري وأن أباغينا دقيست الله مقع عاقة وصدحن كبلا بي ميشا جوكتو عيد وناكسن ciid wanaagsan magacayga waxaa la yidhahdaa cabdulqani maxamed deeriye waxaan ciid wanaagsan leeyahay marka hore een, howlwadeenada idaacadda v o a marka labaad waxaan ciid mubaarak halkan uga dirayaa hooyaday waris cabdilaahi ducaale oo soomaaliya joogta laas caanood iyo walaalahay meel kastoo ay joogaan waxaan kaloo aada u salaamayaa asxaabteeda iyo meel walba ay joogaan dhammaan ummadda muslimiinta ee soomaalida ah iyo kuwa kale ee caalamkaba waxaan leeyahay ciid mubaarak sanadkan sanadkiisa ilaahay hanagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo kulla caam wa anta bikhayr ciid mubaarak ayaan anaguna ku leenahay waa tahay jaamacow heesihii aan ugu talagalay ciidan ciidulfitriga oo aan dhegeystayaashaena mar kasta leenahay ciid mubaarak ayaan u soo qabanaynaa dhoolay ciyaaraha
manta dheehashada guud dhaayahayu ronde dhan kastood kaa eegtaba dhoolka qosol weeye manta dheehashada guud dhaayahayu ronde dhan kastood kaa eegtaba dhoolka qosol weeye igu soo dhawoowo dhoole cayaara igu soo dhawoowo dhoole cayaara anu dheela laba laba anu dheela laba laba anu dheela laba laba anu dheela laba laba
madhadhaar qurxoono dhulku soo carfaaye dhalinyariyo waayeel farxad la isla dhaafe wadhadhaar qurxoono dhulku soo carfaaye dhalinyariyo waayeel farxad la isla dhaafe adna soo dhaqaaqo dheegow cayaara adna soo dhaqaaqo dheegow cayaara anu dhelo laba laba anu dhelo laba laba anu dhelo laba laba anu dhelo laba laba
xuseen shire jaamac baan ku noqonaynaa Ee, marka laga taga heesaha aad qaado heesa fara badan inaad samaysay anigu waxaan ka warhayaa ilaa iyo sagaashan iyo labadii heeso ay ka mid ahaayeen adigiyo labada wiil kusii jooga liibaan heesahaaga aad samaysay ilaa iyo yaraantaadii heestee ayaad isdhihi lahayd maanta waad u soo xuli lahayd markii laga taga suleeqo maalinta ciidda waxa aan sameeyey waxaan usoo xuli lahaa heesta uu walaalkay joogle uu qaado la yidhaha allahayo ku daa jirkaa ku damqo waan ku doonayaa waan ku doonayaa dumar oo dadkaadii xigta heestaas hor xaaskayga u sameeyey markii aan baaran kala maqlayn ee aniguna aan hoolan joogay iyaduna ay joogtay africa ayaan heestaas ayaan usoo xuli lahaa luul adigoo jooga harlem iyo ayadoo joogta muqdisho soo ma hay haarle meesha iyada ahayd aada u weyn aada u weyn
jirka ku damqo waan ku doonayaa waan ku doonayaa dumar laan hadlo dadkaad ixigta dadkaad ixigta dadkaad ixigta jirka ku dabo waan ku doonayaa waan ku doonayaa dumar laan hadlo dadkaad ixigta dadkaad ixigta dadkaad ixigta واضحكوا الدلن واضحكوا الدلن inaad degno dugsi kuu noqdon dugsi kuu noqdon dugsi kuu noqdon wadadaan tabar waad haduu idilin waad haduu idilin inaad degno dugsi kuu noqdon dugsi kuu noqdon dugsi kuu noqdon
aamino faarax haye xubnaha soomaaliyeed meel kasta uu joogo ka muqdisho ka jooga ka maraykan jooga ka hargeysa jooga ka jabuuti jooga dhammaantood waxaan ka leehay ciid wanaagsan bishaa bisheeda caafimaad iyo barwaaqo aan ku gaadhno waxaan filaynaa inay ku dhegeysanayaan ciid mubaaraga ayaan ku leenahay annagana ee heesaha qaraamiga waad qaadaa marka heesaha heese badan baan qaadaa qaraamiga ma adigaa iga dooran mise anaa kuu doora saaxiib adiga adigaa noo doori gacantaada iyo codkaada isugu kaayee dar dhagaxan jabiyaaba jacaylkiisa si uu ku jiraan saleecaha away si uu ku jiraan saleecahay yaa salaam aniga daawadaydilaydiidyo
aan la jiibino midiidarando rolaydi alaway midiidarando rolaydi
mid ii daran doolo leeya ciid mubaarak dhegeystayaasheenna ayaan haddana ku noqonaynaa oo salaamaya qoyskooda iyo asxaabtooda dhegeyste magacaaga iyo meeshaa joogto Ah, bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa jaamac cali maxamuud waxaan joogaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan Eh, waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan si khaasa aan ciidda ula qaybsanayaa hooyaday maryam axmed xasan aabahay cali maxamuud nuur oo aan hal meel wada joogno ku wada ciidayno waxaan sidoo kale jecelahay inaan salaamo dhammaan asxaabtayda oo ay ugu horeeyaan kuwa aan shaqo wadaagka nahay dhammaan macalimiinta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee sigma dhammaan dugsiga macalimiinta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee mudama waxaan kaloo salaamayaa dhammaan saaxiibadeyda qaaliga ah ee dunida dacaladeeda jooga sida abuukar khaliif oo jarmal jooga waxaan kaloo salaamayaa munasar oo jooga isagana sidoo kalenta jarmal abdaqani oo jooga sweden iyo dhammaan asxaab kalento oo wadamada caalamka wada joogto waxaa kaloo rabaa inaan ciidan farxadda la wadaago dhammaan shaqaalaha v o e da si khaasa waxaan u salaamayaa oo jaamac farasle samigay sidoo kalento jamaal zahra iyo amuur xasan bukhaari iyo weliba daandurey dhammaantiin waxaa leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ayaan anaguna ku leenahay dhegeyste magacaaga iyo meeshaa joogto daandire waa mahadsantaha waryaheena raadi muqdisho aad baan kuu xasuustaa raadi muqdisho xataa codkaaga waa kaayey marka dambana idaacadaha kaa maqli jiray maanta inaa codkayga maqashay aad baan ugu faraxsana marka hore marka labaad magacayga waa maxamed xuseen maxamuud waxaan ku magaca dheere maxamed xuseen dhegey waxaan joogaa magaalada columbus ohio halkan waxaan ka salaamayaa hooyaday faadano yuusuf cabdille oo joogta magaalada garbaarey walaasha khaliimo gaboobey walaalkii cabdullahi walaalkii cabdi xuseen xiirey walaalkii siyaad ehelada iyo saaxiibada iyo raggayga reer garbaarey saaxiibkii xasan axmed nuur aadan deer maxaa ibraahim xasan weli maxamuud hagaal dadka deegaanka garbaarey magaaladan ka soo jeedo oo dhan oo ka imid akhyaartayda kaloo faraha badan oo caalamkale joogta intaasaan salaamaya idinkana waa idin mahadnaqayaa waad mahadsan tahay aniga daandureyna waa kugu lugu darsanaynaa reer garbaare waa kula salaamaynaa waxaad saam leedahay cabdulle laftayda wiilkayga waxaan isla soo baranay waxaan leeyahay dhammaan reerka iyo asxaab iyo dadka cudubaan waa yahay maxamed xuseen aad iyo aad ayaad umahadsan tahay walaal waxaan u baaqaynaa dhegeyste kale dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabayo ayaad salaamaysaa ciidan aad mahadsan tahay daanduray jaamac waa abukarmiyo jiilaani waxaan joogaa magaalada dooha ee qatar Eh, ciid mubaarak eh, bahda v o a iyo dhammaan ehelkayga meel kastoo ay joogaan Eh, haddii aan mid mid dabcan eh, u sheego waqti ayaa ii qaadanaysaa laakiin ehelkayga oo soomaaliya jooga sacuudiga south africa kulli meel kastoo ay joogaan iyo asxaabteeda oo qadar aan isla joogno waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid alcaafiya ciidan ciidan ciideeda kale waxaan rajaynaynaa insha allah bash bash iyo nabad inaan ku gaarno ilaahi subxaanahu watacaala sidoo kale waxaan eh, ummadda soomaaliyeed ugu rajaynayaa inay meel kastoo ay joogaan nabad ku ciidaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak kulli caam wa antum bikheer ciid mubaarak kulli caam wa antum bikheer baanu leenahay annagana daandurey waa mahadsan tahay abuukar mayo annagana ciid mubaarak ayaan ku leenahay waa tahay haatana dhegeysto kale daanduri waa mahadsan tahay magaceega subaxaan waa deeqa maxamed cabdi waxaa joogaa magaalada muqdisho waxaa ciid wanaagsan leeyahay dhammaan ehelkeega iyo qaraabada meel kasta ay joogaan si gaara bahdaas iyo waxaa leeyahay ciid wanaagsan iyo ummad- ummadda meel kasta ay joogaan sidoo kale ciid wanaagsan aa leeyahay annagana ciid mubaarak ayaan ku leenahay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhegeystayaasha ciidda nagala qayb galay ciid wanaagsan ku ciida ayaan idin leenahay adinka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta oo aad joogtaanba waxaan dib ugu noqonaynaa haatana qaybihii kale ee barnaamijkeena iyo fanaaniintii aanu idinku talagalnay aaminay eh, maxaad ku xusuustaa ciid anigu ciidda waxaan ka xasuustaa un ciiddu inay farxad tahay walaalo anu waxaan ogahay un inaan maalintaa la heeso dadku la distaan la isa salaamo la isa saamaxo munaasibado ay ciid mana- munaasibad waliba heesay leedahay heesaha la saaro raadiyoyada ku celceliyaan telefishinada ku celceliyaan waxaa siciid xamar qoor baa xabad heesa oo qurux badan qaada oo ciidda ah oon weligeed dhicin maxamed saleebaan labadoodaba dhammaantooda allaha u naxariisto siciid iyo maxamed ba iyo isaguna qaada amiin anigu waxaan jecelahay xabadda inaan kugu soo xidho oo munaasabaa loo baahayay kulliba dawaa ciid moogtahay haa waa xaqiiq iyo siciid xabaddiisaan ku horreysiin haye camalan adduunka muslimka ku caano yaa ku caanamaano caadilkeenu siiyey cirooliyo dumar hoy cirooliyo doob aynu ciidno wadaacawydan caafimaad ku ciidno aynu ciidno wadaacawydan caafimaad ku ciidno alla yaisa ciidno annaa in kugu xejiyo marka haye gaadco alla maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahina siiyey isagaa ku Isagaa ku abaale. Ilaahina siiyey. Isagaa ku abaale. Way ahaatay maanta si wanaagsan ciida ah. Way ahaatay maanta si wanaagsan ciida saaxiibkay waxaan filayaa inuu raalli yahay waan wada heesnay un heesta aamino annaga wariyaashaheena heestii waan idinkala qayb galanay
calankeena iftiimay xidigta kuwastaysan calankeena iftiimay xidigta kuwastaysan ilaaheena siiyey isaga kuwabaale ilaaheena siiyey isaga kuwabaale arday joogta iskuulka odayaal talinaaya arday joogta joogta iskuulka odayaal kalinaya ilaahina siiyey isaga koobaale ilaahina siiyey isaga koobaale hadbakii arrinkeena ka kale aqbalaya hadbakii arrinkeena ka kale aqbalaya ilaahiina siiyey isaga kuwabaale ilaahiina siiyey isaga kuwabaale
aad iyo aad baad u mahadsantihiin ciid wanaagsan aniga waa saddex waxaad ii keentay qof dumarana aniga iyo saddex nin oo iskuulkay tegey markaa balaaya ma jirto
aaminay laakiin saddexda waad iska dhecsay oo kaama libheline Eh, ciid wanaagsan waad mahadsan tihiin Eh, intaasaan ku ekeynaynaa kuwada ciida caafimaadsan ayaan Caafimaad.
idin leenahay dhammaantiin ciidan ciideeda kale barnaamijkeena ciidda ah waxaan dhegaystayaal jecelnahay inaan ku soo gebagabayno oo aan idinkula ciidno maantaada inaan yahay iraahdaa allaha kuu dhammeeyey amar ilaahi codadkii macaana ee axmed mooge liibaan iyo xalimo khaliif magool intaan mar kale kulmi doonana waxaan dhammaantiin idin leenahay ciid mubaarak ciidan iyo ciidaha soo socdaba Intii arooriyo, cadceedi adduunkaaga. Intii arooriyo, cadceedi adduunkaaga. Ana arag sidaada, ana arag sidaada, iimaanka deeqdee. Maantaada inayay yar baan ka sheegay waxaan kugu adkeeyaa allah ku dhameeyey sidii ubaxa beeraha udgoonkii adduunkay cabbir ahaa gudoonkii adduunkaay ruuxii ibtila qaba ruuxii ibtila qaba lama aamusiye maantaada inayay yar baan ka sheege maxaan kuugu caseeyaa allah ku dhameeye
barnaamijkaasi gaarka ciidda aan ugu talagalna aanu intaasi ku dhaafno war hadda aanu helnana oo ay soo daabacday wakaalada wararka ee reutersna waxa uu sheegayaa in dalka isku tagga imaaraadka carabta ee lacag hal bilyan oo dollar ah ay ku shubi doonaan bangiga dhexe ee ethoobiya si ay u qafiifiyaan gaabida ama yaraanta ka jirta lacagaha markaasi khalaad ee haysata dalka ethoobiya sidaasina waxaa sheegay sarkaal ka tirsan dowladda ethoobiya halkan bilyan ayaa waxaa la sheegay in bangiga dalka ethoobiya ay ku shubi doonaan maalmo gudahood si markaasi ay ugu xaliyaan dhibaatooyin ka haysta dhinaca lacagaha khalaad sida uu sheegay madaxa xiriirka dowladda waa wasiirka madaxa xiriirka dowladda axmed shidiye sidoo kalena waxa uu u sheegay dalkaasi in ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed uu la kulmi doono boqorka dalka isku tagga imaaraadka carabta guud ahaana dhegeystayaal idaacaddeenii habeennimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandurey waa naga intaa mar kale ayaannu idin leenahay ciid wanaagsan tan intaan dib dambe u kulmi doonnana waxaannu idinkaga tegaynaa heestaasi macaan
lama aamusiye maantaada inayay yar baan ka sheege maxaan kuugu caseeyaa allah ku dhameeye sidaan ku aqoonsanay asluubtii adduunkaay sidaan ku aqoonsanay asluubtii adduunkaay iyaga jacaylkii iyaga jacaylkii u adkaysan waa